xaafadda israac ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maalintii saddexaad ka socda olole isugu jira bilic soo celin iyo wada furiis kaas oo ay si wada jira uga qayb qaadanayaan maamulka degmada gaalkacyo kan xaafadda israac iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ololahan oo ah mid bilicda magaalada gaalkacyo lagu soo celinayo sidoo kalena lagu furayo wadooyinka xiran ayaa laga sameynayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada gaalkacyo xoghayaha dowladda hoose degmada gaalkacyo xukun cabdicasiis maxamed ayaa ka warbixiyey ololaha laga daafuray magaalada gaalkacyo isagoona bulshada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed iyo sidoo kale wada furista magaalada waxaan joognaa xaafadda israac degmada xafiisyadeedii waxaan ka daafuraynaa maxaanku raha maalintii saddexaad oo shaqo ah shaqadan saan hore u sheegna waxay socon doontaa toban maalmood tobanka maalmood xaafadaha gudahooda laga shaqayn doonaa waxay isugu jirtaa nadaafadii oo qashinka la gurayo geedyahoodkii wadooyinka xirnaayo la furayo iyo wadooyinka simistooda oo ku xigo oo meesha ugu dambaysa maalinta ugu dambaysa iyo labada maalmood ugu dambaysa la qaban doono bulshada waxaan ugu baaqaynaa sidii hore aan u sheegnay inay ka qayb qaataan oo u diyaargaroobaan xaafadaha tartan baa la gelinayaa xaafad walba waxa ay mudato baa lagu abaalmarin doonaa hadduu alla idmo shaqada marka la qabtana intaa looga harmaayo oo waxaa ka sii dambayn doona hadduu alla idmo in lagula xisaabtamo guri kasta waxa uu hortiisa ka dhaca hadday qashin tahay iyo hadday geedyuhuud tahayba mar dambe kharash intaan laeg iyo juhdi intaan laeg iyo hawl intaan laeg lama gelayo qofkaa lagula xisaabtamee lagu ganaaxaya xarigna ku mutaysan kara waxaan u baaqaynaa bulshada inay ka digtoonaadaan dhanka kale qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyo maamulka xaafadda israac ayaa soo dhoweeyey ololaha bilic soo celinta iyo wada furista ee ka socda magaalada gaalkacyo waxaan u mahad celinayaa intii fikirkan saliimka a quruxda badan keentay maanta shaqada waxaan ka qabananaa xaafadda israac waxaan rabaa dhammaan bulshada xaafadda inay u diyaargaroobaan shaqadaan xaafadda sida baahsan uga dhici doonta haddii alla idmo oo wakti soconaysa waxaan u mahad celinayaa sidoo kale bahda saxaafadda oo runtii shaqada aan socoto qayb weyn ka qaadanaysa la-aanteedna maganaysa meel fog aan la gaareen waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhallinyarada nadaafadda oo runtii shaqaynaysa waxaa leeyahay aad baa u mahadsan tihiin waxaad u shaqaynaysaan dalkeennii iyo dadkiina waa u shaqaynaysaan waxaan rajayn doonaa shaqadan markay maganaysaa la qabto oo dhammaan wadooyinka la furo geedihuudka la jaro qashinkana la aruuriyo bulshadu inay responsibility iyo mas-uuliyad iska saadho waxaan rabnaa qof walba qashinka guriga hortiisa yaalla inuu subaxu marka soo toosa ka qaado waddada qashinka yaalla laga qaado maalin walba inaan oloolo u taagnaan nadaafadeed waxaa ka fiican annaga oo qof walba shaqada meesha uu leeyahay uu ka qabto nadaafadda ololaha nadaafadda iyo jarista geedyahuudka ee xaafadda israac marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ololahaas oo ay si weyn u soo qabanqaabisay dowladda hoose oo aan uga mahad celinayno oo keentay cagafyadii agabkii lagu shaqayn lahaa marka ilaahay subxaana watacaala baa mahad leh waanoga mahad celinaynaa duqa iyo xogayaha waxaan kaloo rabnaa maanta olol inay dhammaan dadweynuhu ka qayb qaataan yar iyo weynba sababta waxaa weeye gurigaaga haddaadan fiiqan cid kugu fiiqaysa ma lahan dhammaan ololahan ayaa la rajeynayaa inuu socdo muddo toban maalmood lanagana sameeyo guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo